SBS Radio.
kolley sida aada la socotaan wadankan maraykanka electiona ka dhaca electionadu waa laba election electionna waa election la yihaahdo mid term oo mataqaana codaynta dhexe midna waa mid la yihaahdo codaynta guud oo oo ahta madaxweynaha la dooranayo oo november dhacda marka electionkan dhexe oo mid termka ay badanaa wuxuu aada u saameeyaa congresska iyo mataqaana iyo senadka waa aada u saameeyaa badanaa congresska aada u saameeyaa sanadkan wuxuu runtii saameyn weyn ku leeyahay congresska guud dhammaantood waxay u taagan yihiin election ama mataqaana codeyn bay u taagan yihiin marka arrintaasi marka saasay u dhacdaa waa gartay marka waxaa loo codeynayo waa congresska oo aqalka hoosa iyo iyo sanadka sanadkoo kale isagana ma kulligiis waa lasoo dooranaya sanadkan mise qaar ka mid a lasoo doortaa
badanaa qaar kamid a lasoo doortaa qaar kamid a lasoo doortaa laakiin congresska badanaa guud ahaan baa lasoo wada doortaa laakiin sanadku qeybo kamid a sanadka runtii ayagana waktigooda markuu gaaro lasoo doortaa waa gartay labada xisbi oo waaweyn baa isku haya oo xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga xilligan hadda la jooga doorashada ka hor labada aqal ee ee congresska iyaa gacanta ku haya sida hadda la socotaba congresska iyo aqalka cad iyo mataqaana sanadkaba waxaa ku haya xisbiga jamhuuriga ku haya balse sanadkan cabsi weyn weyn weyn waxaa laga qabaa oo mataqaana jamhuuriga ka qabaan in dimuqraadigu ay aqalka hoose la wareegi doonaan runtii aqalka sarena ay sigi doonaan aqalka hoosena aqalka sarena ay sigi doonaan marka arrintaasi marka saameyn badan bay ku leedahay oo mataqaana fursado badan oo uu heli jiray ninka la yidhaahdo donald trump madaxweynaha dowladda maraykanka oo hore u helay waxaa laga yaabaa sanadkan inuusan helin sababtoo ah waxaa keenaysa dadkii oo aada u careysan oo runtii ay saameyn badan ku samaysay dikreetooyinkii uu saxiixay oo uu ku saxiixay mataqaana sida qaxootiga sida mataqaana arrimaha dhaqaalaha sida mataqaana immigrationka dhammaan saameyn buu ku sameeyey dalkii marka taasi waxaad moodaa dadkii haddana waxaba saameynta kusi ugu darano hadda soo kordha waxay tahay arrintii maxaan ku yihaha amniga sidaad la socotid kow iyo toban qof oo dadka yahuudda baa lagu dilay kani kaniisadooda ama mataqaana meesha ku cibaadaystaan arrintaa marka kama uusan jixin jixin runtii kamana tacsiyeynin tacsiyeyn uu utagayeen uu utagayna sidii qof si qof tiiraanyeysan ma muujinin marka taa waxaasoo la isu soo ururshay waxay muuqatay donald trump inuusan nin naxayo iyo nin dad kale uusan ahayn taas marka waxay keentay xisbiga dimuqraadiga energy cusub bay gelisay oo runtii in ay soo ceshtaan inay soo ceshtaan congresski waa gartay labada aqal marka haddaan usoo noqono gobolka minnesota adigo aad joogto soomaali badan aad degan tahay doorashadan sidee looga dareemayaa soomaalidu se lagu nooceeya ku leeda runtii minnesota ama gobolka aan joogo minnesota waxaa aada looga dareemayaa cambaynka aada buu u badan yahay runtii waxaad moodaa dadka soomaalidu sanadkan waa sanadkan waxaan filaynaa aan ugu codeyn ugu codeyn badnaan doono sababtoo ah si toosa ayuu noo saameeyey dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii uu abuuray madaxweyne donald trump ama ha noqoto qaabka qaxootiga ama ha noqoto qaabka immigrantgu haddaad kolley ma qadasheen oo darhad uu ku dhawaaqay inuu lahaa cunugii qofkii aan aan lahayn sharci cunuga uu dhala xataa sharci ma siin doono oo hawshaasi ay saameyn badan america ku yeelatay arrintaa marka saameyn badan bay dadka soomaalida ku leedahay dadka soomaaliduna runtii sanadkan aad bay ufoojigan yihiin waxaad moodaa iyadoo aan la iswareysan in dadkii olready waaba sii codeeyeenba oo early voting waxa la yidhaahdaa ama in hore loo sii codeeyo dadka soomaalidu badankood boqol kiiba konton waaba sii codeeyeenba inta dhimanna insha allahu tacaala waxay codeyn doonaan lixda bishay codeyn doonaan sidoo kale waxaa noo tartamaya oo mataqaanaa sanadkan bosishino fiican baa dadka soomaalida u tartamaya sidoo kale gabar la yihahdo ilhaan waxay geli doontaa congresska janiskeedu aada buu u badan yahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal cid hadda mataqaana ninka republicanka oo la tartamaya waxaad moodaa areada ay kasoo gelayso republicanku aad bay ugu yaryihiin kamana codeeyaan marka janiskeedu waa boqol kiiba boqol sidoo kale waxaa tartamaya oo asna fursadiisu fiican tahay in la yihahdo maxamuud nuur oo booskii ilhaan ay ka tagtay asagana u tartamaya oo aysan cidna sa cidna ku haysan asagana sidoo kale waxaa tartamaya board of educationka niman dhalinyaraha ku jira nin la yidhahdo sayaad cali isaguna cidna la tartami mayso fursadiisu aada bay u fiican tahay marka sidoo kale waxaad tartamaysaa gabar ayaduna kasoo gelayso oo hodan xasan la yidhaahdo oo state representative oo booska ilhaan oo kale ah oo laakiin area kale ah iyadana waxay haysataa endorsementigii ama taageerada dimuqraadiga inkastoo ay qolo kale la tartamayaan laakiin iyaduna jaaniskeeda aada u fiican yahay marka sanadkani waan ka dhex muuqanaa marka odaynta noqoto iyo marka xubnaha noqotaba waa gartay marka haddii ay noqoto koongareeska sidaad sheegtay in ay la wareegaan dimuqraadiyiintu shuruucdan cusub ee uu soo rogay madaxweyne donald trump ama kuwa cusub ee uu soo rogayo sidee bay u saameyneysaa
waa saameyn badan bay ku yeelan doontaa wuxuu samayn doonaa waxay samayn doonaan dhammaan waxyaabihii uu dikarootooyinka uu ku saxiixay dhammaan dib bay ugu noqon karaan waana laali karaan waana la xisaabtami karaan waana diidi karaan marka arrinta ugu badan oo hadda uu ka walwalsan yahay weeye wax walba uu saxiixay congaresska dib baa loo keeni karaa waa laga doodayaa waana diidi karaa marka awood waxay yeelanayaan congaresku waa xeerdejiyaasha ugu sarreeya maraykanka wey congaresku marka arrintaas saameyn weyn bay donald trump oo maanta hataa hadaladiisa waxaa kamid ahaa haddii uu dimuqraadigu congaresska la wareego wixii aan wadnay iyo danihii aan intaasoo sano kasoo shaqeyneynay inay halkaa ku baabi'i doonaan maanta waaba uu ku kambeyn garaynaya ama waa uu ku ololeynaya waa gartay tan u dambeysa marka congaresska rajo weyn bay ka qabaan baa tiri dimuqraadiyiintu aqalka sanadka laftigiisu rajada laga qaba inay kala wareegaan jamhuuriyiintu intee la-egta tan aakhirka sanadku ma badna tan sanadku ma badna sababtoo ah tan sanadku dadka badanaa dadka hadda jooga oo sanadka ahi majority dad codayn u baahan maaha waana republican marka mid iyo laba iyo saddex waa ka heli karaan laakiin mid baa la isleeyahay boqolkii sagaashan iyo sagaal way la wareegi doonaan waa midda congaresska wey
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.